magaalada baardheere ee gobolka gedo ayaa waxaa shalay mar kale ku dagaalamay ciidamo kala taabacsan labada maamul ee ka jira halkaasi waa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland e wararka la helaya waxay sheegayaan in dagaalka dhex maray maamuladan uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray maamuladan ayaa lagu soo waramayaa inay isku haystaan xilal dhowaan magaaladan uu u soo magacaabay guddoomiyaha u janjeera dhanka dowladda federaalka ee cabdulaahi shimbir iyadoo ay arrintaasi ka biyo diideen mas-uuliyiintii horay ugu magacaabnaa baardheere taas oo sababtay in dagaal uu halkaas ka qarxo xiisad la xidhiirta arrintan ayaa weli ka taagan magaalada waxayna isku beddeshay aag dagaal iyadoo dadku ay barakacayaan dagaaladan ku soo laabtay gobolkan gaar ahaan baardheere ayaa waxay dhibaatada ugu badani ka soo gaartaa bulshada ku dhaqan mandiqadan goobaha lagu dagaalamay ayaa iminka ku sugan dowladda federaalka kuwaasi oo ilaa iyo hadda u suuragelila inay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta magaalada baardheere haddaba ma ahan markii ugu horraysay uu dagaal ka dhaco gobolka waxaa maalmihii lasoo dhaafay uu iska horimaad hubaysan magaaladani ku dhex maray laba maleeshiyaad oo kala taabacsan labada maamul baardheere ayaa waxaa ka jira xaalad siyaasadeed oo cakiran ciidamada labada dhinac ayaa weli isku hor fadhiya aagga lagu dagaalamay islamarkaana mar walba la filan karo in dagaalka uu sii xoogaysto